dhinaca kalena ergeyga gaar ka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya nicholas key ayaa dibudhigista doorashada waxa uu ku tilmaamay tillaabo geesinimo leh xigmad iyo sidoo kale xigmad wuxuuna cambaareeyey gacanka hadalkii dhacay isagoo ugu baaqay dhinacyada inay la shaqeeyaan maamulka puntland weli arrimahaasi ayaynu ku guda jirnaaye caawa waxaa degan magaalada qardho xaaladeeda iyadoo odayaasha dhaqankuna ay isku dayayaan in ay jawiga xasiliyaan haddaba sidii ay maanta wax u dhaceen iyo dareenka siyaasiyiinta magaalada qardho waatan warbixintan oo inooga soo dirtay wariyaha v o e da ee faadumo yaasiin jaamac magaalada boosaaso magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar waxaa ka dhacay dagaal laysu adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan kaas oo dhex maray shacab hubaysan oo diidan in ay doorashooyinku halkaa ka dhacaan iyo ciidamo ka tirsan maamulka puntland oo siday sanduuqyada doorashooyinka iska horimaadyadan ayaa waxaa ku dhintay afar qof oo isugu jira shacabka iyo dowladda waxaa kale oo dhaawac soo gaaray ku dhowaad toban qof goobjooga ku sugnaa agagaarka saldhigga degmada qardho oo ah xarunta uu iska horimaadku ka dhacay ayaa v o eda uga warramay waxa uu arkayey wallah aniga magacayda wataan ku sheega axmed daad jaamac diiriya baa la yidhahdaa magaras saaka subaxnimadii aroortii markay ahayd anigu markaan salaada arooriya masaajida aan ka soo baxnay ayaan xabad ku waabarisanay dabadeedna waxaan soo aaday isla markiiba anigu laamiga laamiga markaan ihay waxaa joogay meel gudaaran isku nabay xabad badan markaan arkay arkay dabadeedna waxaan arkay ciidamo saa u dareersan oo baabuur qaarkood ay yihiin baabuurta dadku ay raacaan awrna ay ciidamo iyo tuute iyo ciidamo rag tuutale ay wataan iyo baabuur tignika ah baabuur aada u badan dayahay dabadeed baabuurtaas intay laamiga istaageen saldhiga stationka booliiska station booliiska ah ayay istaageen dad aada u badan iyo dad bay irka u reeban aada u fureeban irka u dadkii ku dhintay iyo ku dhaawacay anigu waxaan arkay wiil shacab ah oo laamiga yaallo anigu aan aqaano laamiga yaalla waxaan kaloo ictiraafka ku arkay laba nin oo ah oo dadka shacabka ah oo duulaanka soo qaaday kamid ahaa waxaan kale oo waxbadaha fidayo oo ciidanka weerarka saldhigga meeshiisa weerareen oo sanadiiqda diidanaa waxaan kaloo arkay saddex ciidanka kamid ah oo baabuur rasaarayo duqa degmada qardho maxamed siciid ayaa v o eda u sheegay inay ka xun yihiin iska horimaadkii dhex maray shacabka iyo dowladda waxaana uu sheegay in xaaladda magaalada qardho ay iminka degan tahay xaaladda amnigu had jeer aada bay u fiican tahay waxaan rajaynayaa saxaabada masine aad aad u fiicnaato sidii xabad lagoo joogsatay dhibta ayaa walaa dhacday sababta dhibtuna waxay ka dhacday waa isla socotaan waxa weeye waxay ahayd soo ahayd sanduuqyo la keenayo waa la keenaya iyo la keenamayo bay ahayd waxa weeye dad lahaa waa la keenayaa halkaas ay arrin ka dhacday madaxweynihii hore ee puntland genaraal cabdi muuse oo v o eda xiriir la soo sameeyey isaga oo ku sugan magaalada qardho ayaa sheegay in rabshadahani ay ahaayeen kuwo ay hore uga digeen islamarkaasna ay sal u tahay arrimaha doorashooyinka oo uu ku tilmaamay kuwo dadka deegaanku ay si weyn uga soo horjeedaan nin soo qabtay baan ahay madaxweyne waa soo noqday mana rabo shaqo dawladeedii waxba nala awoodba uma lihi mana doonayo dadkao dhanna waa u sheegay dhexdhex baan u ahaa laakiin dawladdu way naga dagaaskowday ninka daragayagi dhexdhexaadinaya xataa isimadii oo ayaan dhawa jira wax dhaqeeyey kulli waxa la arko waa diideen mas-uuliyadda iyo wax la arkana waxaa iskale dawladda dadku waxay ay leeyihiin kacdoonka madaxweynihii hore ayaa hormuud ka ah anigu hadee ninkii nink dadku waxay qabaan ay iska sheegaan anigu nin ay shacbiga puntland u yaqaanaan inaan nabadda iyo wanaagga ka shaqeeyo baan ahay laakiin markii ay dawladdu waa isu soo taagtay waxay tiri ninaan maqlayno male annaga taayada maahayne marka waddanna saas laguma dadka saas looma wado waxaa kale oo madaxweynihii hore ee puntland uu soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed faroole uu ku hakiyey doorashooyinkii berito dhici lahaa annaga tallaabo aad iyo aada u fiican weeye in la joojiyo laakiin wood intii sanduuq la qatay iyadoon dadka loo diyaarin furuucihii iyo wixii la rabay aan la fulin ma istaatu ma soconayso laakiin haddii system kala keeno madaxweynehu waa la qaadanaya marka maxay kuula muuqataa arrintaas adiga hadda arrinta waxay ila muuqataa inuu yidhaahdo octoobar la kala digo baarlamanka la diyaariyo qabaa'ilka iyo dadka beeluhu ay soo saaraan nimankii baarlamanka u noqon lahayd dedeganaayo meel electionkii la sameeyey faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso